degmada baxda iyo waybarlaka dahfuray jamciyada khayriga ee almacruuf oo anteeganaada doonta horumarinta walbarashada diinigae akhlaaqda taakulaynta agoonta iyo dhisida xarumo walbarasho dahfurta xaruntuun wayba ku qayb galay madaweynaha dowladda galmudug mudane axmed cabdi kaariye qorqor xildhibaano wasiiro culimmada galmudug iyo marti sharaf kale oo laga casuumay xafladda waxaana ku mid ah culimmada degmada baxda oo ku dawahay munaasabadiyo ku sheegay ujeedkii oo aasaasan iyo xilligun in la furo jamciyadda khayrigae almacruuf oo inteegan horumarinta walabarashada diinige aada iyo aad baan waxaan uga mahad celinaynaa culimmadii iyo akhyaartii soo aasaastay jamciyaddan soo diyaarisay ku tala gashay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waad mahadsan tihiin inaad diinta islaamka kor u qaadaan waa ku mahadsan tihiin mudane madaxweyne aad ayay sharaf noogu tahay farxad noogu tahay inaad caawa noo daahfurtid jamciyadda khayriga ee almacruuf waxaan ogsoonnahay dadaalkii tirada badnaa ood samayday galmudug aad ku bixisay baxda aad ku bixisay taasoo ilaahay sabab kaaga dhigay nabadgelyada lagu naaloonayo iyo horumarka la gaaray ayaa wax badan oo la xasuustay horumara lagu xasuustay waxaan ogsoonnahay maantay inaad soo xarig jartay xaruntii degmada aad dhistay inaad soo xarig jartay xaruntii xadaanada xoolaha aad dhistay inaad soo xarig jartay xaruntii dhallinyarada aad dhistay oo dhammaan baxda aad ka hirgelisay iyo waxyaalo kale oo fara badan oo mashaariica iskuul dhismahood inuu ka socdo baxda iyo tuulooyin dhowroo hoos yimaada mashruuci weyna iyo bacaadcelinta asna inuu lagu najaxay oo lagu guulaystay iyo wixii hore loo qabto aanaan tiri karin aad u faraha badan marka horumarkaas markii aan gaarnay aada hogaamiye noogu ahayd guulahaas aadana gaarsiiday waxyaalaha aan xasuusannay ayay arrintaanu ka mid noqotay madaweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye qorqoor oo ku dawayay furitaanka jamciyadda khayriga ee almacruuf iyo culimada baxda iyo guud ahaanba haan galmudug aan kuma hadnagay aasaasowsho jamciyaddu anteeganaada doonta horumarinta walabarashada diiniga ee ilaahay fadligiis xaflad lagu daahfurayo jamciyad khayri ah oo u taagan maslaxada iyo amuuraha dadka bulsho weynta soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer galmudug marka hore sida la sheegay waxaan leeyahay marka hore waa hambalyo iyo tahniyad aan u dirayo culimmadii iyo akhyaartii ka soo shaqaysa runtii jamciyaddan oo kale waxay ahayd waxyaabaha aan soomaalidu aada ugu baraarugsanayn oo aan fahamkeeda iyo waxqabadkeeda laga shaqayn jirin waxqabad bulshada dhaqaalihii maskaxdii xooggii ku kala jiray oo la kulmiye weeye haddii qof waliba wax iska wixiisa yarkaa uu is yidhaahdo waxba ma soo baxayaan laakiin markii la kulmiyo wax weyn baa soo baxaya madaaristii iyo masaajidii baa looga qayb qaadanayaa dadkii dhibaataysanoo dan yaroo duruufo adag iyo xaalado ayaa looga qayb qaadanayaa maslaxada iyo ummadda isku jiidadeeda iyo isku masaxdeeda looga qayb qaadanayaa waa jamciyad khayri ah waxaan leenahay dadka reer galmudug oo muxsiniinta ilaahay wax siiyey iyo qof kasta wax yar iyo wax badan wax u haysto intii inta la eg hauga qayb galo jamciyaddan hana ku taakuleeya si ay u qabato maslaxada caamka ay u taagan tahay